wershado waliba ay la dhaqaalo muhiim ah wadamo wershadada badan leh dhaqaalaga kiisha waliba hooseeye ee koosareeya dowlado waliba ayu helayana canshuur badan oo dhaqaale ahaan iyo eedan ka tiirsanyin wadankan soomaaliya inkasta uu sukumidaya dalalka saddexaad ee hakorahay ka hor burburkii dowladii hore ee siyaad bare waliba wadanka usilahaya wershado badan oo wal soo saare wasiirka howle guud ismaaciil cabdiraxmaan ya sheegay in yowadan qorshiyo wershado lankadhisow meelo kubasan magaalada muqdisho usoona raasi in ya barbar dareerta naqshadaynta goobo muhiima eh deegaanka waxaa jirtay soomaaliya gaar ahaan caasimadda deegaamo kala duwan oo isku dhex jira qaarkood warshado qaarkood jardiinooyin iyo xarumo lagu nasto qaarkoodna deegaano qaarkood xarumo military mid walba waa in laga sameeyaa meeshuu ku habboonaa laakiin baryahan dambe waxaa dhacday in magaaladii fidhay dadkiina bateen waxay sababtay taasi meelo loogu talagalay warshado oo haddii warshadahaas maanta shaqaynayaan hataa ay dhibaato dadkuu gaarsiineen berigii hore lama agdeganeen laakiin maanta waa la wada agdegayen taas waxay keentay in dib loo fikro istaraatiijiyad cad laga sameeyo waxaa iman doonta maalindhow in la sameeyo xarumo warshadeed oo ka baxsan xataa magaalada haddii ay jireen warshado muqdisho ku yaalay dhexdooda waanu garanaynay beri kamaan waxaa laga yaabaa in meel ka banaanka ah oo aan dadka u dhoweyn in laga sameeyo maadaama haddii ay shaqayso warshadaasi ay dhibaato dadkii saameyn caafimaadkooda gaarsiinayaan markaa shaqadaas way socotaa waanan wadnaa siyaasadda jaangooyinta ee horumarinta magaalooyinka ku jirtay shaqadeeduna way socotaa marka nashqadaynta ay dhammaato waa in la furiyaa fulinta nashqadayntaas ayay ku dhammaanaysaa oo meelihii ciriiriga ahaa waa in wadooyin laga saaraa waa in jirdiinooyin la helaa waa in la helaa goobo caafimaad waa in goobo suuqyarayaal la helaa waxaasoo dhan nashqadaynta hoos imanayaan waana nashqadayntii oo reedhan way noo dhammaatay ganacsatada soomaaliyeed iyo wadaan dadaalo ka fadaayeen in reediyo ahaan ka nagaan warshadooyinka wal soo saarka gaar ahaan haan adeegyada bulshada